waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaa jaaliyadda soomaalida ee degan xaafadaha galbeedka magaalada melbourne ee ku yaala dowla deegaanka windham ay qabsadeen barbicu ay uga wada tashanayeen arrimo ay shacabkaasi u baahan yihiin kulankan barbicuga ayaa waxaa soo qabanqaabiyey urur ka dhisan xaafadahaas oo uu madax u yahay mahad warsame waxaa kasoo qaybgalay hooyooyin iyo caruur fara badan iyo weliba qaar ka mid a aabbayaasha waxaa hadalka furay sheekh ciise oo ka hadlay midnimada iyo wadatashigu faa'iidada uu leeyahay
ay mid noqonna oo isku ra'yi noqon dee waxba ma toosi karaan waxba ma socon karaan waxba ma socon karaan adduunku waa waa kitaab buug weeye dadka aad la degan tahay ama aad shaqada isugu timaadaan ama istaqaanaan dadka asoo dhan waxay ka mid yihiin buwaagta la akhristo oo wax laga faa'iido qofka ma aha inuu kitaab iyo buug keliya akhriyo dadka xataa aad istaqaanaan hadalladooda iyo fikirkooda iyo maxaa kala soo bixi kartaa waa buug weeye buuggaasaa loo baahan yahay in la eego waxaa muhiimadda kulankan sidoo kale ka hadlay sheekh cabdiqani oo sidoo kale isagu u mahad celiyey kasoo qaybgalayaashii iyo dadkii soo qabanqaabiyey barnaamijkan dadka sharafta leh ka soo qaybgalay runtii barbikugan iyo isu imaatinkan sida deg dega lagu qabtay runtii waxaa kaloo aad iyo aad ayaguna sharaf iyo mahad u leh waaridiinta sidoo kale soo qabanqaabiyey arrintan muhiimaddeeda ugu weyn waxay ahayd sida uu sheekh ciise iyo ka hadlay in la mideeyo communitiga warabi degan oo awooddooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda la isu geeyo si mujtamaca aan la noolnahay iyo waddanka aan ku noolnahay shartiisa aan uga badbaadno khayrkiisana aan u helno khaasatan dhallinyarada mawduuca ugu daran oo runtii waaridka iyo qoys walba werwarka ku haya waxay tahay dhallinyaradu markay waaweynaadeen wiilal iyo gabdhaba meesha ay aadi doonaan taasoo ay keentay inay abuurmeen gruubis isdila ayaga dhexdooda oo dhibaatooyin runtii ayaga isu geysta annagii iyo mujtamaci aan la noolaynna u geysta runtii taasoo aan ahayn sababta aan halkaan u nimid ke soomaaliyaan dagaaladii baan ka soo cararnay halkaan waxaan u nimid inaan ku badbaadno ilmihii iyo annagiina ay badbaadaan runtii taana waxay ku imaan kartaa in ilmaha waxa ay u baahan yihiin laga fikaro waxaa kulanka ka muuqday in caruurta ay wadeen hooyooyin halkaa aabbayaasha ka soo qaybgalay barbicugan iyo kulankan ay aada u yaraayeen waxaana arrintaas taabtay oo tala siiyey aabbayaasha cabdinuur cabdulaahi bootaan oo isagu kulanka ku sugnaa waalidiinta waxaan u sheegaya sida raggaba kaalintii ragga iyo aabbaynimada kama aynan soo bixin caruurtii iyo hooyooyinkii meel cidla ah waa keligood marka waxaan tala ahaan inu ku darsanaya inaad maaragtay la qaybsataan caruurtiinna iyo xaasaskiinna shaqadu waa imbortanti waa la ogyahay laakiin time siiya ilmaha ilmuhu waxay u baahan yihiin in meel lagu hago ilmuhu waxay u baahan yihiin in wax wey ay maraan loo sameeyo marka wax badan ayay u baahan yihiin fadlan waalidiinta aabbayaasha waa inay boosashinka ay joogaan ay ka soo noqdaan ayna fiiriyaan carruurahooda maasha allah tirada badan reer walba inta u haysto jidka ay mari lahaayeen iyo sidii wax loogu qaban lahaa iyo sidii jid ka wanaagsan loogu toosin lahaa irsaqa ilaahay baa qoray laakiin waalidiinta waxaa la faray waxay tahay only inay jidka wanaagsan ilmaha ku toosiyaan taasaa important marka aabbayaasha mar labaadaan ku celinayaa waa inay fiiriyaan caruurtooda dantooda guud ayna ka tagaan fadhi ku-dirirka iyo shaqada kontiiniyada atleast shaqada ha qaybiyeen ilmaha ha ka siiyeen hooyooyinku way ku dhiban yihiin run ahaantii gurigogolkii bay ku dhiban yihiin cuntadii iskoolgeyntii xanuunkii howlo badan baa iska jira marka aabbayaashu waa inaan la qaybsannaa korinta ilmaha waxaa ku raacday oo ka hadashay maqnaanshaha aabbayaasha sucaad axmed oo ku tilmaantay maqnaanshaha aabbayaasha su-aal ay aada u adag tahay in laga jawaabo communitigii warabi baa halkan isugu yimid dee carruurtii iyo dumarkii odayaashii lama hayo laakiin waa su-aal daaweyno madaxa daalidaysa taa iyada ah laakiin odayaasheeduna insha alla way imanayaan hadda waa dumarka iyo carruurtii weeyaan maantana waa maalin sabtiya sidaasaan mar walba samaynaa waa baabakuyu weyn weeyaan oo ay dadkao dhanba isku arkeen carruurtii iyo cirooliba isku arkeen waa farxaddii warabi waxaa sidoo kale ka mid ahaa hooyooyinka ka soo qaybgalay oo iyagu soo qabanqaabiyey baarbikyugan faadumo fagaree nadiifa afey tufaax garaad canabogaas iyo hodan cabdikariin waa kuwan talooyinkooda iyo muhiimadda kulankan uu lahaa bulshada xaafadda degan iyo sida loogu baahan yahay inay midoobaan si caruurta looga badbaadiyo dhibaatooyinka jira xaalad xun baynu ku jirnaa carruurteenna waxaa weeyaan meel xun bay xaaladoodu maraysaa kuwa hore waaweynaa iyo kuwa dhexe iyo kuwa hadda socdaba marka soomaaliya waxaan leeyahay arrimaha soomaaliya ka socda waynu u jeednaa ilaahay ha noo fududeeyo ilaahay soomaaliya nabad ha ku soo rogo laakiin soomaalidu waxay ku maahmaadaa tiisa daryeelaa tukala ku dara markaynu halkan innaga dadkeenna aynu isku keenno oo dadkeennu ay mid noqdaan oo ilmaheenni iyo guryaheenni aynu ka warqabno baynu soomaaliyana wax tari karnaa laakiin intaynu halkan kala taagtaagannahay oo qof walbaba in yaroo community uusan waxba ku qabanin meel la ku gaaranayn uu meel la taagan yahay qabiil iyo balaayoy waxaan la garanayn u kala ood oodannahay waxaa ogaatiin inaynaan weligeen meel gaarayn soomaaliyay toosaan idin leeyahay toosaan idin leeyahay isku duubnaada ilmihiinna fiiriya wada shaqeeya dhibaatada soomaaliya ka socotana dadka dibadda jooga ayaa hooyiya aabbow ah haddii ayagu isku duubnaan lahayen dadka masaakiinto halkaa geemka lagu ciyaarayana way toosi lahaayeen ayagana waxaa geemka ku ciyaaraya waa dadkeenna dibadda jooga halkanna waxa ku baaba'ay waa innaga sababtan u baaba'ana waxa waaye waa uqubadan kuwaa ka gelayno masaakiinta ah bay innaga guryaheenni hoos inoogu soo noqotay soomaaliya ilaahay ka baqa oo dadka u shaqeeya oo waddankiinna u shaqeeya oo qof walba gurigaaga iyo ilmahaaga iyo walaalkaaga iyo dariskaaga fiiri soomaaliya waxaan kaloo idinka waaninayaa sidaynu ahaan jirna waa inaan u shaqaynaa ilmaha waa in laysla qabtaa cunuga soomaaliga markuu ku arko waagi hore eeddo iyo adeer iyo daris waa laysku celin jira hadda waxay noqotay inuu cunuga hortaada wax kasta ku samaynaya bikaas maxaa iga kaagalay ma hooyada baa ii sheegi kartaa mase aabbahay waxaan iskugu nimid communitiga windaham ee xaafadda degan dhammaantii oo iskugu nimid saan u wada shaqayno oon u midowno oonu anagii iyo markaan annagu aanu midowno eanu wada shaqayno saan carruurteedana aan u caawinno baanu iskugu nimid arrimo wanaagsan oo aad iyo aad u muhiim oo communitiga u muhiima baanu isku afgarannay haddaanu communitiga xaafadda communitiga degan aan nahay waxaan ugu mahadnaqayaa oon maaragtay aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dumarkii kasoo shaqeeyey iyo dumarka maasha allah lasoo maaragtay iyaguna na garab qabtay ee nala shaqeeyey iyo raggii ka shaqeeyey ee culummada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta lahaa dhammaantood waan u mahadnaqayaa ilaahay waxaan le jasaakallahum khayr baan leeyahay iyo hooyooyinka maasha allah iyagii carruurtoodiiba meesha kasoo qayb galay maanta waxayna tusaysaa midnimadeenna iyo wada shaqaynteennu inay aad iyo aad u fiican tahay oo dhammaanteenba inaga wada go-an tahay inaanu wada shaqayno oonu midowno ay naga wada go-an tahay si aanu carruurteenna oo maanta aan maaragtay aan aad iyo aad uga walaacsannahay aan wax ugu qabanno waxaan leeyahay maanta aad baan u faraxsannahay wixii kasoo qayb galan aan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay kolley communitigan aad baan maanta ugu faraxsanna qaaliga ah dadkii soo abaabulay baan u mahadnaqaynaa gabdhaha odayaashii maxay inta soo abaabushay oo hawshaan isku soo taxalluujisay hawl adag bay ahayd maasha allah dhib ma lahan ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan maxay ahayde midowno oo ilaahay meel kastoon joogno soomaali maxay ahayde midnimo u soo celiyo ilaahay quluubteenna isu dumo ilaahay wuxuu yidhi jamiican qabsada maxay ahayde xablillah xariga ilaahay qabsada walaa tafarqu ahana kala tegina tafarruqu ma fiicno in la isu imaada maanta keliya farxadda meeshaas ka dhacday wax lasoo koobi kara ma aha because ilmihii baa isku arkay waxaa isku arkay familkii ilmuhu maanta dhan guriga hadday ku jiraan oo maxay ahayde dadkii ayna bannaanka usoo bixin waxay noqon hayaan waxaan maaragtay gurigii aad kugula dagaalamahayo marka waxaa weeye isu imaadkan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay oo qaali noogu yahay muhiim noogu yahay weliba xaafad haddaan nahay dadkii soo abaabulayna ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyaan waa u ducaynaynaa jazaakumullaahu khayr baan leenahay inta soo abaabushay hawshaan inti imaaday haddee saas ha noogu sii socoto ha ka daalinina gabdhaha maxay ahayde aad u shaqaynaya waxaan leeyahay ha ka daalinina hawshaan qofkii hawl qabto oo isku taxalluujiyo hawuuj badan baa maxayda u imaanhayo wax badan baa kula soo darsahayo yacnaha dhibaatooyin badan qofka kasta oo maxay yirad waxbaan samaynhayaa mucaaradku waa iska jiraa qas dhibku marka waa inaad u dulqaadato qofka dulqaad baa laga rabaa inuu yidhaahdo maanta saas la yiri ama hebel baa saas yiri ama saanba waa ka tagahaya in la dhaha ma aha waa in sida dhexda loogu xirtay maanta waxaan waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii aad baan maanta u faraxsanahay to see my community all kulligeena oo ilmaheena macaan annagu dhan yani taladeyna meel aan ku goosananano mid baan rabaa inaan ii sheego soomaali oo warabi degan inaan ka hadlo maslaxada ilmaheena ilmihii soomaalida way baaba'een inta anagu intaan iskala gurayno ama cudurkaan nagu jiro ilaah baa naga dabiibi karo laakiin important thing we talk about our kids ilmaheena baa naga dhumaya ilmo fiican buu ilaahayna siiya oo si walba marka aad fiirisay runtii ugu fiican sport akhlaaq everything laakiin waalid uu istaago ilmihii runtii ka dhiidhiya oo waxay u baahan ilmaha la siin karo ama la support gareyn runtii ma haysano muhiimka inaan ka hadlano ilmaheena inta balaayo kale musoontaa meelahaas u fadhiisan laheen waalidkii aabbayaal iyo hooyaashii walaalyaha dhan inaan isku imaano oo arrimaha ilmaheena aan ka hadlano special ay ka horeyso diinteena dhaqankeena iyo wixii muhiimka oo waddankana keene oo waddankiin waxaa burburiya inta waddanka intaan keenin aan ka fikirno danteena ilmaheena maxaa noo fiican maxaa noo xun oo diiniya oo dhaqan islaam oo aan su fiirsano qof walba inuu walaal yahay oo qabiil iyo waxaas la iska dhaafo oo danta ilmaheenaan ka hadlano
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali